bsmi اllahi الرحmn الرaxيm alxamdu لlh rb العaalamiin wslى اllah وslm عlى nabiyina mxamedi وعlى آlih وaصxaabihi أجmaعiin ama bعdu qala اlimaamu abu cabdالرaحman النasaئiyu raximah اllah taعaalى babu إda carada bاmraأath washaka fي waladih وaraada اlintifaaءa minh baabun ay hada kani baabun baab weeyaan idaa carada haddii uu sarbeebo bimra'atihi haweenaydiisa uu ku sarbeebo oo zine iyo wax lamid ou ku sarbeebay wax noqon karo wa shaka fii waladihi waladkiisa ama cunugiisana waa ka shakiyey wa araada wuxuuna doonay alintifaa'a minhu inuu iska anfiyo hadal aan sariix ahayn uu sheegay cunugiisiina waa ka shakiyey bimujarad shaki waayo wax yaqiina ma haayo danni haalibana ma haayo keliya waa un shaki inuu iska anfiyana waa doonay marka cunugii inuu anfiyu rabaa masee la yeelaa marka ma laga yeelaa ma anfinayaa ma licaantamaa muxuu noqona xaalkiisa wabilisnaadi qaala akhbaranaa isxaaq bnu ibraahim qala akhbaranaa sufyaanu huwa bnu cuyaynata can الzuhriyi can saciid bn اlmusayab can abi hurayrata ana rajula min bani fazaarata nin reer bani fazaara ah ataa rasuula اllahi salى اllahu عalayhi wasalama nebiguu u yimid faqaala wuxuu yidhi ina imra'atii haweenteyda waladat gulaama aswada waxay dhashay wiil madow yani kaanahu marka wiil madoobay dhashay tacriid baa ku jiro aniga iima eka yani aniga iima eka buu u jeedaa meeshaas marka tacriidka halkaas ku jiraa washaka fii waladihi waladkiisiina wuu ka shakiyey ilmihii marka aanfinteeda kaanamaa inuu rabo ani ma dhalin oo kale inuu yidhaahdo maxaa laga sameynaya marka faqaala rasuulu llahi sala ll ly slam nabigu waxauu yidhi hal laka min ibilin geel ma leedahay qaala nacam haah buu yidhi qaala famaa alwaanuhaa midabadeedu waa maxay qaala xumrun waa gaduudan yihiin qaala waxauu yidhi fahal fiiha min awraqa mid yacnii asmar ahoo midabkiisu ou maroon uu yahay mid maaran ma jira ayb waxoogaa marka yacnii caddaanka caddaan soo xigo qaala wuxuu yidhi ina fiiha lawurqan waa ku jiraanuu yidhi kuwa yacni maaran qaala waxa uu yidhi faannaa turaa fa annaa xaggeebaa turaa aada u malaynaysaa ataa daalika kaagaas inuu ka yimid qaala wuxuu yidhi casaa an yakuuna waxaa laga yaabaa inuu ahaado nasacahu cirqun xidid inuu jiitay baa laga yaabaa xidid qarsoonaa oo hore oo tafiirtiisii hore ku jiray inuu kan kusoo duxayaa laga yaabaa oo u qarsoon xidid qarsoon kusoo duxay faqaala rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam rasuulku waxauu yidhi wahaadaa wiilkaanina casaa an yakuuna waxaa laga yaabaa inuu ahaado nasacahu cirqun xidid inuu jiitay baa asna laga yaabaa oo awowayaalkiis ayeeyaalkiisii hore wax madow inay ku jireen oo hadda marka isaga xididkaa uu u dhuuntay aa laga yaabaa oo isaga uu kasoo daahiray ama kasoo baxay meeshaa marka waxaa laga qaadanaa rasuulka waxba kama uunan aqbalin inuu anfiyo cunuga bimujarad shakigaas ama bimujarad yacnii keliya tuhmadda noocaas oo kale ah gogol dhan in lagu kharibo oo markaas yacnii ilmo dhan ay nasab ku waayaan waa diiday rasuulka sal ll ly slam marka tuhmadda waxaa la fiirinaya marka waxyaabaha qofku uun uu ku licaantami karo waa inay noqdaan inuu zino ku ogaaday naagta ama in uu danni haalib a ku ogaaday danniga haalibka wuxuu iska noqon karaa maalan haweentiibuu guursaday iyadoo wuxuu ka tegay markaas iyadoo wuxuu ka tegay xayd qabto oo yacnii aan uur iyo waxba lahayn uu ka tegey wuxuu ka maqnaayay marka sanad iyo kasii badan iyadoo cunug dhashayuu yimid maalan arrintaasoo kale danni haalibay noqon kartaa oo istibraa uu sameeyey istibraagii ka bacdi marka yacni hadda zino kuma oga laakiin ilmahaas inuusa isaga lahayn oo u jeedaa oo yacni danni haalib ou ku ogyahay markaasoo kale marka ma qadfaaya naagta oo qadaf iyo baabkaas ma gelaayo laakiin wuxuu xaq u leeyahay qaadiga agtiisa inuu cunugaas ka anfiyo uu yidhaahdo ilmahan aniga ma dhalin bis taasoo ama ka licaantama oo ka licaantamaa bis khalaas intaasna baabkii marka qadafka iyo xaggaas iyo ma aadaayo waayo de waxa uu wax ku qadfaayo waxau huba inay ahaadaan soo ma garani haddii laakiin istibraa'na ounan jirin mumkinna ay tahay oo maalan yacni naagtii waxay ku dhashay lix bilood ka badan toddoba bil siddeed bilay ku dhashay ama afar sano ka yarayba ku dhashay isagana intaas marka istibraa' ma samayneyninee naagta waa haystay markaasoo kale waxay iska noqonaya arrin iska tuhmad ah tuhmaddaas marka inuu ku rafciyo ama uu ku koryeelo gogol ma ahan hadda ninkan weliba wiilkan cunugan iima eka keliya u rabaa inuu marka ku anfiyo iima eka waxba laguma anfi karo marka ayb waxaa kaloo xadiidka laga qaadanaa qiyaaska waayo nabiga sal ll l slam ninkan wax shay macluuma oo ou yaqaano oo u keenay wax uunan aqoonin ayuuna ugu jaangooyey waana macnihii qiyaaska waayba waayo geelu yaqaanaa geeliba ayuu ugu tusaale qaatay shay macluum ah wuxuu rabaa inuu fahamsiiyo shay asaga ka maqan dihnigiisa eyacni waada huwa alqiyaas asal iyo farac buu qiyaasku leeyahay hadda asal wuxuu ka dhigtay geelii faraciina waxaan waayn cunugan hadda isaga ka qarsoon ayb maadaama marka ciladooda isku mid noqoto xukunkana isku mid waa inay noqdaan taasaa kasoo baxaysa meesha wabihi qaala marka mas'ale kalena halkan waa ku jirtaa oo oo aan ka soo hadalnay oo waa maxay macnaha waxay tahay licaanka ilmaha marka la anfinayo oo qofka uu rabo inuu ilmo iska anfiyo waa licaantama licaankaasi marka waa inuu ama ku dhex sheega hadduu zino ku tuuray ilmahana waa inuu ku dhex anfiyo haddii kalena mid cusub inuu u sameeyo ayb acraabigan ama ninkan hadda reebaadiyaha daahirka hadda warkiisa tacriid iyo sarbeeb uu sameeyeyo wuxuu u sarbeebay ka-anaha cunugan aniga ma dhalin macnaheeda nooc qadafaa ku jira oo laakiin sarbeeb ku yimid fuqahadu marka waa isku khilaafsan yihiin marka haddii qofku altacriidu bilqadfi qadafki in wax lagu yacni alqadfu bitacriid haween in la qadfo oo tacriid lagu qadfo sarbeeb lagu qadfo ayb alimaamu shaafici iyo isaga wuxuu leeyahay wax xada kama xasilayaan waayo ninkan reer baadiye hadda tacriid iyo sarbeeb uu sameeyey nebiguna xadulqadaf iyo waxba laguma dhufanin lama kana liqowlihi wajhun gayru lqadfi waayo hadalkiisu wej bou yeelan karaa aan qadaf ahayn tacriidkuna waa saas sarbeeb marka lagu yiraa sidaanna waa lag waa loo wadi karaa sidaanna waa loo wadi karaa maadaama ixtimaalkaas uu jiro waxba lagama soo qaadin waxba qadaf laguma xadulqadaf kama ratibmin oo nebigu saa ma xukumin sal ll salam ayb waxay tusaysaa marka alaa xadda fi tacriid waana sida imaamu shaafici uu ku tegay ayb tacriidka inaan xukmu tasriix la siinayninna waxaaba ka mida ayuu leeyahay alimaamu shaafici naagta ciddada ku jirta oo dalaaqa rajciga yacni dalaaqa naagta baa-inada ah oo ciddatu dalaaqi lbaa-in ku jirto marka la rabo in markaa yacni nin inuu guur iyo kala hadlo waa la kala qaaday soomaha sarbeebta iyo tasriixa walaa junaaxa calaykum fima caradtum bihi min khidbati الnisaa'i ow aknantum fi anfusikum idan marka tasriix iyo iyo tacriid laba xugun ay kala yihiin waa kala duwan yihiin haddiiba naagta dalaaqa baa-inka ciddadiisa ku jirto tacriidkiina la ogol yahay tasriixiina la diiday idan atacriidu laysa bitasriixin waa ku kala duwan meeshaanna waa ku kala duwanaanayaan hadduu qofka tacriid wax ku qadfo iyo hadduu tasriix ku qadfo isku mid maaha laakiin imaam maalik isaga wuxuu ku tegay waa loo xadaa oo ninku haddii uu erey sarbeeb oo zina camal inuu ka wado tusi karto wax kalena uu ka wadi karo waa xadulqadafka oo lagu dhufanaa buu leeyahay wabihi qaala akbaranaa moxamed bn cabd llahi bni baziic qaala xadaanaa yaziid bnu zurayc qala xadaanaa macmaru can الzuhriyi can saciid bn اlmusayb can abi hurayrata qaal jaءa rajulu min bani fazarata ilى الnabiy sal ly slam faqaala ina اmra'atii waladat gulaama aswada wuxuu yidhi haweentaydii waxay dhashay wiil madoow wahuwa yuriidu اlintifaa'a minhu wuxuuna rabaa markaa inuu anii ma dhalin dhaho faqaala wuxuu yihi nabiga sal ly slam hal laka min ibilin geel ma leedahay qaala nacam qaala maa alwaanuha qaala xumrun qaala hal fiiha min awraqa qaala fiiha fiiha dawdun dhowr yacnii halaad oo wurqun yacnii maaran ayaa ku jirta qaala famaa daka turaa kaagaas waa maxay aada u arkaysaa qaala lacalahu an yakuuna waxaa laga yaabaa nasacahaa cirqun inuu jiito xidid qaala falacala hada kan waxaa laga yaabaa an yakuuna nasacahu cirqun in xidid sii jiitay qaala falam yurakhas lahu looma ruqsaynin fi lintifaa'i minhu inuu iska anfiyo cunugaas inuu shubhadaas ku diido uu ku anfiya ma loo ogolaanin ma loo ruqsaynin wa bihi qaala aqbaranaa axmed marka waxaa la mida tuhamka qaarkood naagtan yacnii sideed bilay ku dhashay anuu sideed bilood anoo qabayba iska dhashay tuhmaa igu jirto sideed iyo todoba iyo waa ku dhali kartaa lix bil iyo laba laxdo yani sitatu ashhurin wa laxdataani ilmihii ku dhasho isaga un ilmihiisay noqona noqon karaan leanna aqalulxamli waa intaas nacam inta kalena waa intuu laxdadii uu kusoo baxayay iyo waxyaabahaas meeshaas marka waxyaabahaas wax lagu anfiyey maaha waxyaabahan hadda yacni baalkan marka sonografiga uu sheego oo ilmaha lagu ogaado inta biloodoo ay jiraan ay inta wiig inta usbuuco ay yihiin iyo oo dadka hadda combyuterka u yaqaanaan soomaalida isaga laftiisa marka bimujarad kaas inta la ictimaado yacni ilmo lagu anfiyaa waxaan unbay la mid tahay wax weyn maaha waxaas waayo isaga laftirkiisa wuxuu leeyahay ku dar ka jar uu leeyahay nacam ku dar ka jar laba usbuuc macnaheedu maxaa waa maxay marka balaas or minuska maxaa laga wadaa macnaha labana waa ku dar waa ziyaado inay laba laba usbuuc tahay waa dhici kartaa laba inay ka yar tahayna waa dhici kartaa isaga dhan marka waa maxay qiyaas waay waa gestation waay waxaa la dhaho qiyaas waay qiyaas marka noocaasa ou qofku qaldi karo makiinadan iyo waxaan wax lagu fiirinayo ay si kale wax u arki karaan inuu inta wax lagu dhisa la yidhaha ma ilmahan aniga ma dhalin sababtoo ah waa ka yar yihiin waqtigoodii ama waqtigoodii aniga aan qabay ka weyn yihiin wax wax lagu anfiya oo la cuska kara ma aha oog waayo waxaa la diidaa aswaxyaabaha ilmo ma la in la anfiyaa wax sahlan ma aha cunugaas nasab la-aanaa ku dhacayso eegogashaasi waa gogol waxay noqonaysaa kor noqotay oo dhib yacni gogashii inay meeshii ka baxdo waxaasoo dhanoo marka islaamka ilaalinayo wax un la hubo ama wax la hubo u dhow unbaa ilmo lagu anfi karaa meeqaa la arkay marka intay ilmo anfiyeen markay waaweynaadeenna inay qaataan rabo odayaal waxaa jira ilmihii markay ninkii qof fiican intuu noqday oo shaqaystay oo nin maal leh ou noqday waa rabaa ayuu leeyahay markii horena hooyadiisuu ku xumaynaya taasoo kale waa dembi aada u culus waay ilaa ila naagtiina waad ceebeynay iyo dadkeedii cunugaagii dhibaad usoo jiidaysaa waxyaabahaas qofku uu ku sameynayo ilbiriqsiga mafaasideeduna ay badan tahay inuu ka fiirsadaa fiican ayb ayb qaala wabihi qaala akbaranaa axmed bn mxamed bn اlmugiira qaala xadaanaa abu xaywata ximsiyu qaala xadaanaa shucayb bnu abi xamzata can الzuhriyi can saciid bn اlmusayb can abi hurayrata qaala baynamaa naxnu cinda rasuuli اlahi sal l slam aan nahay qaama rajulu nin ayaa kacay faqaala yaa rasuula اllah inii wulida lii gulaamu aswadu baa la ii dhalay faqaala rasuulu lah sal l slam faannaa kaana dalika kaagaas xaguu ka ahaaday qaala maa adrii ma ogi fahal laka min ibilin geel ma leedahay qaala nacam qaala famaa alwaanuhaa qaala xumrun gurun waa kuwo wejiye cadcad gudguduudanna midabka intiisa kale ayb qaala fahal fiiha jamalun awraqu mid maaran maku jiraa qaala fiiha ibilun wurqun qaala faannaa kaana dalika qaala maa adri yaa rasuula allah ma ogi ilaa an yakuuna nasacahu cirqun inuu jiitay maana qaala wahada lacalahu nasacahu cirqun kan waxaa la arkaa inuu cirqi am xudud uu jiitay famin ajlihi qadaa rasuulu llahi sal l slam kan dartiis ayuu nebigu xukumay haadaa kan ayuu famin ajlihi kan dartii qadaa rasuulu llahi sal l slam haadaa nebigu wuxuu xukumay kan laa yajuusu lirajulin nin uma bannaana an yantafiya min waladin ilmo inuu iska anfiyo welidda lagu dhalay calaa firaashihi gogashiisa ilaa an yazcuma inuu sheeganayo maahane annahu ra'aa faaxishatan inuu zina arkay taa inuu sheeganayo maaha marka hadalkan hada laa yajuusuda inta ka dambaysa waa min kalaami abi hurayra mar haddii ninkii reebaadiyaho ilmaha inuu iska anfiyo rabay wax zina ah ama faaxishana aan arkin nebigu ka diiday xukunka rasuulka sal ll l slama sidaan waayuu leeyahay oo qof inuunan ilmo iska anfinin ilaa inuu sheeganayo faaxisho inuu ku arkay naagta maahane hadduu faaxishada ku arkay waa iska anfina haddii daniga fuqahada waxay ku daraan dani haalib a macnaha daniga haalibka laftiisa meeshaas waa la gaarsii karaa laakiin wax iska iime eka iyo bilihiyaa sidaan ah iyo wax aan dani haaliban ahayn yaqiinna aan ahayn maayo waxba lagu anfin maayo mar haddii firaashkaagii uu ku dhashay ayb ta kale ilmaha yacni way dhici kartaa in nin hore oo ama naagtan soo furay ama ciddo si u qaldantay iyo waxaa dhici karta de ilmahan mar haddii ninkan isagu ouna lahayn macnahooda ilmuhu waa zina maa ka dhalanaysa nacam waxaa dhici karta uurku inuunan zina ahayn ama nikaax shubha ku yimid hore ama uu wax ku yimid laakiin haddii wax un in la xaqiiqsado ama lagu dhawaado ayuu ku anfi karaa qaala baabu tagliidi fi lintifaa'i min alwalad adkayntii caddaynteediiba u baab yaha la adkeeyo fi lintifaa'i ilma yani anfin min alwaladi ilma la anfiyo wabihi qaala akbaranaa moxamed bn cabdillahi bn cabdilxakam can shucaybin qaala xadaana allaysu can ibni اlhaad can cabdillaahi bni yunus cabdullahi bni yunus xijaaziyun majhuulu lxaal maqbuulun ibnu xajar labadaas iskugu daray marka bacdi nusakna waxay leeyihiin shaakif albakistaani nusqadiisa iyada waxay leedahay majhuulu lxaali khaa ayuu qoray maqbuulun xaa ayuu haddana qoray tuu baraakad furay marka majhuulu lxaali khaa cinda albukhaariyi waay marka maqbuulun xaa cinda bni xibbaan cinda bni xibbaana ayb waana u eg tahay sidaas marka can saciid bn abi saciidin almaqburiy can abi hurayrata anahu samica rasuula اllahi sal l slama yaquulu xiina naزlat aayat lmulaacana markay soo degtay ay wuxuu yihi ayuma imra'atin naagtii ohoo adkhalat calaa qowmin qolo soo geliso rajulan nin laysa minhum ninkaasu aan ayaga ka mid ahayn falaysat min allahi fii shay ilaahay agtiisa waxa kama ahaanin walaa yudkhiluha allahu jannatahu allana jannadiisa ma gelinayo waayumaa rajulin ninkii ohoo jaxada waladahu ilmihiisa diiday wahuwa yanduru ilayha isagoo fiirinayo eegayo ixtajaba allaahu minhu alla waa ka xijaabtaa xaggiisa wafadaxahu calaa ru'uusi alawaliina waalaakhiriin wuxuuna ku fadeexeeyaa dadkii hore iyo dadkii dambe dhexdooda yowma alqiyaamati maalinta qiyaamaha marka meesha waxaa ku jira in ilmo layska anfiyo iyadoo hubaal la-aan wax lagu anfiyo khatarta ay leedahay qaala baabu ilxaaqi lwaladi waladka ama ilmaha haleeshiintiisa bilfar bilfiraashi gogol lagu haleelsiiyo yacni ilxaaqi lwaladi lisaaxibi alfiraashi bilfiraashi ninka gogosha iskale baa ilmaha la haleeshiinaa maxaana lagu haleeshiinaa bilfiraashiyaa lagu haleeshiinaa gogosha idaa lam yanfihi haddii uunan anfinin saaxibulfiraashi ninka gogosha iskale isagu haddii ilmaha uunan anfinin asaa ilmaha iskale maalan nin gogol u saaxiibay iyo nin kalea waxay ku doodeen ilmo ilmihii markay ku doodeen kii gogasha iska lahaa hadda doodiiba u dhinac uga jira asaa la siina kan aan gogasha lahaynna waa ka baxaa meesha mararka qaar marka hadda waxaa dhici ka waxyaabaha wax lagu sugo marka oo ilmaha lagu sugo waxaa ka mid a firaashka markhaati wax waa lagu sugaa shuhuud waxaa kaloo wax lagu sugaa istilxaaq oo maalan ninka haddii aa aabba iyo waxba laguma ogeyn nin baa marka wuxuu yidhi bi- bil imkaan ayuu wuxuu yidhi ilmahan anaa dhalay isagoo aabba aabbalaawo ah oo wax aabbo loo nisbay aanan jirin ayaa nin wuxuu yidhi anaa dhalay waa la haleeshiinan asaa ishaleeshii istilxaaq shardi laakiin waxaa waa inay mumkin tahay haddii aynan mumkin noqo karin oo xagga da-da farqi u dhexeeyo xagga joo yacni ama yacni maanic xisiya ama maanic caad caado ah waa inuunan jirin waxaa kaloo wax lagu haleeshii kara yacni istilxaaqa waxaa kaloo ka mida walaal aabbihii maalan waa dhintay ninaa dhintay ilmou ka tegey wii hal wiiloo kale u ka tegay maalan oo maalka dhan isaga qaada lahay wiilkaas marka hadduu yidhaahdo wiil kale aa ila dhashay isagaasa aabbahay baa dhalay haddii uu yidhaahdo oo sidaas marka yacni wuu ku haleela istilxaaq dhaxalka marka wax ma ka qaadanaya ma ka qaadanayo waxba dhaxal laakiin muxuu ka faa'iidaa marka nasab uu ku helaa saasuu ka faa'iidaa laakiin marka uu walaal uu ishaleeshiinayo qof oo uu aabbihiis ile marka uu fiiri walaalku markuu dhahayo ninkan waa ila dhashay yacnii aabbihiis oo dhintayoo ugu abtiri rabaa soo maaha nin kale oo aan isaga ahaynoo abtirkiisa geli rabaa waxwaa u taraa markaas nacam goorma laakiin waa marka uu waarid xaa-is uu yahay nacam waarid xaa-is waxaa la yidhaha nin dhaxalkao dhan isaga qaadanaa marka uu yahay ninaa dhintay hal wiiloo ka tegay wiilkaas dhaxalkao dhan uu leeyahay hadduu yidhaha kanna aabbahayaa dhalay waa soconaan kii aan nasab laawaha ahay nasab uu ku helaa hadday walaalo saddex afar ay yihiinna afartooda ay wada dhahaanna la mid n laakiin haddii uunan xaa-is ahayn oo maalka dhan nin qaadanaa uunan ahayn waxa mataraya istilxaaqiisu ayb waxaa kaloo yacni ay yidhaahdaan oo kale qaa'ifka isagana khiyaafada iyadana waxaa lagu haleeshiiyaa haddii labadan qof cunugan wax loo waayo oo muran iyo ou galo laba nin camal ay sheeganayso qaa'ifku intuu fiiriyo wuxuu dhihi karaa marka ninkaanaa dhalay marka uu qaa'ifku yidhaha ninkaanaa dhalay waa la aqbalaa warkiisa qaa'ifkaasi sidaasuu marka cunuga wuxuu ku noqonaa mulxaq oo wuxuu ku noqonaa qofkaas qaa'ifka uu haleeshiiyey waxaa khilaaf ka joogaa qurcada waana keeni doonaa baabkeeda nasaa-i qurco qofka ma lagu haleeshii karaa nasab iyadana waa mas'ale marka uu keeni doono wa bihi qaala akhbaranaa qutaybatu qaala xadahanaa sufyaanu can الzuhriyi can saciidi waabi salamata can abi hurayrata ana الnabiya slى اllahu عalayhi waslama qaal alwaladu lilfiraashi waladku lilfiraashi yacni lisaaxibi اlfiraashi gogosh kan u saaxiibka abuu u sugnaaday walilcaahiri zaaniguna alxajaru dhagax ayaa u sugnaatay oo dhagax buu leeyahay waa la rajminaa waay haddii marka ay wax ku caddaadaan ama walilcaahiri alxajar alkhayba macnaha inuu meesha wax la-aan oo uga tago yani inuu hungoobo ayb wabihi qaala akbaranaa isxaaqu bnu ibraahim can cabdirazaq qaala xadaanaa macmaru can zuhriyi can saciidi waabi salamata can abi hurayrata can rasuuli illahi sal l slama qaala alwaladu lilfiraashi waladku firaash ayuu lisaaxibi lfiraashi baa iska leh walilcaahiri alxajar wabihi qaala akhbaranaa qutaybatu qaala xadaana leysu can ibni shihaabin can curwata can caaishata qaalat ikhtasama sacdu bnu abi waqaas iyo wacabdu bnu zamcata wacabdu bnu zamcata labadoodaa dooday fii gulaamin bay ku doodeen faqaala sacdun wuxuu yidhi hada yaa rasuula allah rasuul allow kan ibnu akhii walaalkay wiilkiisa waay adeeraan u ahay cutbata bni abi waqaas cahida ilaya waa igala ballamay anahu ibnuhu inuu yahay undur ilaa shabahihi bal fiiri inuu u eg yahay walaalkay u eg yahay wa qaala cabdu bnu zamcata waxau yidhi akhii walaalkay waaye ulida calaa firaashi abi aabbahay gogashiisaa lagu dhalay min waliidatihi addoontiisa ayuuna ka yimid yani aabbahay addoontiisa ayaa u dhashay marka wuxuu leeyahay sidaa darteed anuu ila dhashayba oo walaal ileeyahay waay marka ayb fanadara rasuulu llahi sala ll ly slam nebigu wuxuu fiiriyey ou eegay ilaa shabahihi ekaanshihiisa fara-aa wuxuu arkay shabahan bayinan ekaansho cad ayb bicutbata uu u egyahay faqaala wuxuu yidhi huwa laka yaa cabdu cabdu cabdu bnu zamcata adaa iskale buu yidhi cunugan alwaladu lilfiraashi walilcaahiri alxajar kii marka cutbat bnu waqaas waxba lama siinin sababtoo ah gogol maba haysta asaga waxaa gogol haysto zamca gogol haysto zamca marka addoontiisii maadaama ay dhashay addoontana ay firaash u tahay sayidkeeda cabdu bnu zamca la siiyey orod bax qaado yani ayb walilcaahiri alxajar waxtajibii minhu yaa sawdatu ka xijaabo sawdaay binta zamca sawda marka nebiga xaaskiisa eed ka xijaabo falam yara sawdata qatu cunugaa sawda ma uunan arkin sababta marka sawda ay uga xijaabanaysa waa maxay lishabahihi iyo min baabi alwarac waay xagga yacni waracnimada iyo xalaal meeradnimada ayaa ayaa baab dhinacaas waaye maahane xukunka sharciga dood unbuu kala goynaa shabahan marka riibow keena riiba iyo shaki ekaanshaha markaa nebigu markau leeyahay sawday ka xijaabo macnuhu waxay tahay min baabi alkafi walwarac ayuu saa u yidhi wailaa cunugu marka zamco unbaa marka inuu dhalay unbaa la xukumay ayb wabihi qaala akbaranaa isxaaq bnu ibraahim qaala akbaranaa jariiru can mansuuri can mujaahidin can yuusufa bni الzubayr mowlan lahm waa mowla ali الzubayr waa maqbuul rawaa lahu النasaaئiy can cabdillaahi bni الzubayr qaala kanat lizamcata jaariyatn ayaa u sugnayd iya tai'uhaa ou markaa wad-inayo u tegi jiray wa kaana yudanu waxaa lagu malayn jiray biaakhara ku kalaa lagu malay jiray annahu yaqacu calayha addoontaas inuu u tago asna fajaءat biwaladin bay la timid shibhi اladii kaanat tudanu bihi kii lagu malay jiray cunug u eg bay la timid famaata zamcatu waa dhintay zamca wahiya xublaa addoontii uur leh fadakarat dalika sawdatu lirasuuli llahi sal l slam ay u sheegtay faqaala rasuulu llahi sal l slam alwaladu lilfiraashi waxtajibii minhu yaa sawdatu ka xijaabo falaysa laki biakhin walaalkuuma aha adiga riwaayadan marka falaysa laki biakhin cid ku mutaabacaysay male yuusuf ibn zubayrkaas ayb walam yutaabac calaa qowlihi falaysa laki biakhin bal riwaayat hiqaati alxufaadi calaa khilaafihi walatii akhrajaha albukhaariyu wa muslimun fi saxiixayhimaa riwaayada bukhaari muslim walaysa falaysa laki biakhin kuma jirto saa darteed bayhaqi sunanka waa ku daciifiyey inkastoo xaafid ibnu xajar de uu tacqiibiyey fatxulbaariga haddana bayhaqi isagu ziyaadadan falaysa laki biakhin waa daciifiyey ayb maazari kitaabkiisa almuclimka ee sharaxa muslimka wuxuu yihi riwaayat laa tasixu wa ziyaadat laa tahbut waa riwaayo aan ansaxaynin iyo ziyaado aan sugnaanaynin waay khaaabi iyo mundiri iyo nawowina way ku raaceen alimaamu nawowi wuxuu yihi hadihi ziyaadatu baailat marduudat ziyaadadan waa baatila marduuda waayo macnaha la diidaa waa maxay sharcigii haddii uu cunugaani firaash uu ugu xukumay zamca walaalnimo waa sugnaa waa sugnaatay falaysa laki biakhin iyo waxaa isdiidayaba taas waxtajibii minhu yaa sawdana hadduu walaal yahay maxay uga xijaabanaya haddii la yidhaha waa min baabi lwarac midaas warac ahaanay uga xijaabanayeen sidaasay dhahayeen ayb ibnu lqayim isaga xaashiyada sunanka tahdiibu sunanka ee wuxuu ku yidhi hadihi ziyaadatu laa naclamu hubuutahaa walaa sixatahaa wuxuu leeyahy ziyaadadan ma ogin hubuudkeeda iyo sixadeeda ma ma ma naqaano walaa yucaaradu bihaa maa qad culimat sixatuhu wixii sixadeeda la ogaadayna ma looga ma lagu caaridayo walow saxat hadday ansaxdana lakaana wajhuhaa maa dakarnaahu wejkeedu wuxuu ahaan lahaa wixii aan sheegnay oo ah anahu laysa lahaa biakhin fi lkhalwati wannadar xagga fiirmada iyo inuu la khaalin noqdo iyousan walaal ugu ahaynaa la dhahaa wa takuunu waxay noqonaya marka mufasiratan liqowlihi waxtajibii minhu unbay fasireen falaysa laki biakhin marka ukhuwo oo qeydan waay marka meeshaa marka sidaas ibnulqayim isa hababka siday halkaas u towjiiheen ibnu xajar isaga maslak kalau la maray wuxuu yidhi yuusuf mawla ali zubayr waa macruufuu yihi horta wacalaa hada faljamcu أwlى min aلtarjiixi wayatacayan taأwiilu riwaayaduu saxiixiyey ibnu xajar ta'wiilu ka tafriiciyey marka ayb oo markaa isaga markaa in markaa yani macaanideeda ama si un wax loo qaab loo jamciyo sidaas hadda ibnulqayim sheegaya si lamida laakiin muxadisiinta iyaga riwaayatu lahbat ayay hormariyaan riwaayadan kalena waa iska daciifiyaan marka ziyaadadan ziyaada munkara ama shaada wixii hadda la dhahay noqonayn ayb wbihi qala akhbaranaa isxaaq bnu ibrahim qala xadaanaa jariiru can mugiirata huwa almugiiraة bnu miqsam aldabiyu can abi wa'ili can cabdillahi can rasuuli اllahi sal l slama qaal alwaladu lilfiraashi walilcaahiri اlxajar qala abu cabdiraxmaan walaa axsibu hada cabdاllahi bna mascuud ma u malaynayu leeyahay cabdullaahigan cabdullahi bni mascuud in xadiidkan uu leeyahay yani xadiidka ibn mascuud lagama maqlin waay marka waa iska mursal cilana waa ku jirtaayo mugiiratu bnu miqsam waa mudelis waana cancaneeyey hadda meeshaan baabu firaashi اlamati addoonta gogosheeda ninka naagta ou qaba dee gogol waa u tahay addoonta gogol ma u noqonaysaa yani addoontu inay gogol tahay buu rabaa baabkan u baabeeyey wabihi qaala akhbaranaa isxaaq bnu ibraahim qala xadaanaa sufyaanu can الzuhriy can curwata can caaishata qaalat اkhtasma sacd bnu abi waqaas wacabd bnu zamcata fi bni amati zamcatay ku doodeen faqaala sacdun wuxuu yihi awsaanii akii walaalkay ii dardaarmay cutbatu idaa qadimta makata haddaad maka tagto fandur fiiri ibna waliidati zamca fahuwa bnii waa wiilkayga faqaala cabd bnu zamcata huwa bnu amati abi aabbahay addoontiisa kii ay dhashay welida calaa firaashi abi aabbahay gogashiisaa lagu dhalay gogashaas waa maxay addoonnimay gogol ugu tahay waana maxalu shaahidka laakiin addoontu haddii ka waran addoonta haddii uu nin ku daro ninkaasay gogashiisa tahay markaas sayidkeeda gogol u noqon mayso haddii addoonta addoon musawa yacnii la la sawjeeyey musawajo ay tahay oo n nin lagu daray ninkaas firaashkiisa waa ay joogtaa oo nikaaxa hadda gogasha keenayo haddii ninkii ama uu furo ama uu iskaga tago maxayna inta istibraa' ka sameeyo ayaa sayidkeeda uu haysana mar walba sayidka un addoontu inay mar walba gogol u tahay qasab ma aha haddii na addoonta la qabo gogol uma noqonayso fara-aa ras marka wuxuu yidhi fara-aa rasuulu llahi sal ll slam shabahan buu arkay bayinan cad bicutbata uu u eegyahay faqaala rasuulu llahi sal l slam alwaladu lilfiraashi walilcaahi waxtajibii minhu yaa sawda qaala baabu lqurcati qorituurkii ayuu u baab yahay caddayntiisa fi lwaladi ilmaha loo qori tuurto waladka sha'nigiisa idaa tanaasacuu fiihi hadday ku doodaan ayb yacnii dad suuragal ay tahay ilmahan inay mid walba uu dhali dhali karo oo sifo sharci ah uu ku yeelan karo hab sharciya uu ku yeelan karo hadday jirto qurco in la aado sidee marka sharcigu kanna ou yacni imkaan uu u yahay kan inuu leeyahay kan inuu leeyahay waa dhici kartaa kii hore maalan nikaaxuu ku qabay waa furay uur inay lahaato isaga u lahaato waa dhici kartaa ciddadii dhexdeedii waxbaa isku qaldamay mid kalea guursaday waa u tegey adhow uurkii anaale iyo anaaleh midkaas marka la fiiriyana de waxaa waaye isaga waaba uuray u lahayd midkan dambana oo ciddada ku guursadana shubha waayo nikaaxiisu marka kanna suurtagal kanna suurtagal waa noqon kartaa mararka qaar markaasoo kale marka labadooda haddii loo qori tuuro ka waran oo kii qurcada ay ku dhacdo uu qaato sidaas miyaa mase wax kalea la aadaya hadda baabkan wuxuu u baab yahay qurco in wax lagu kala heli karo baabaystay hadda wadikri اlikhtilaafi cala الshacbiyi fiihi shacbi yani ikhtilaafka laysku khilaafay fi xadiidi zayd bni arqam xadiidka zayd bni arqam wabihi qaala akbaranaa abu caasim khushaysh bnu asram qaala akbaranaa cabdالrazaaq qaala akbarana athawriyu can saalixin اlhamdaniy wa saalix bnu saalix bni muslim ibni xay can الshacbiyi can cabdi khayri can zayd bni arqam qaala utiya caliyun radia allahu canhu cali baa loola yimid bihalaahatin saddex wahuwa bilyamani yaman isagoo jooga waqacuu calaa imra'atin haweeney bay ku dhaceen saddexdooda yani haweenta waxaa muuqata addoon ay wada leeyihiinay ahayd hal addoon oy shirko ku yihiin ayay saddexdiiba u tageen dabcan marka sidaasoo kale ma bannaan tahay hadda ma laga hadlaayo laakiin saddexdoodii nin walbaa shubhuu ku leeyahay naagtan saddexdooda mid walbaa shubhuu ku leeyahay waqacuu calaa imra'atin fii duhrin waaxidin hal duhriyay ugu tageen weliba fasa'ala tnayni labuu su-aalay atuqiraani lihada bilwalad midkan ilmahan ma u qiraysaan ma siinaysaan qaala laa maya uma sa'ala tnayni buu su-aalay atuqiraani lihada bilwalad labadiinaan ma u qiraysaan kan qaala laa faafraqa baynahumaa faaqraca baynahumaa baynahum saddexdoodiiba u qori tuuray faalxaqa alwalada waladka wuxuu haleeshiiyey biladii saarat calayhi lqurcatu qurcada midkii ay u ahaatay wa jacala calayhi huluhayi diyati diyadii saddex meelood laba meel ayuu saaray qofkaas diyadan marka tee wahay ma diyat lwalad miyaa ilmahan inta la qiimeeyo qiimaha saddex meelood marka loo qeybiyo laba ka mida inuu u celiyo kuwa kale ile labadan ayaga laftooda wax qurca looga qaatay ilmahan laga tegsiiyey qiimigooda in la siiyay noqoneen oo marka saddex marka loo qaybiyo qeyb awalba isagaa lahay labadan kale wuxuu siinaa marka mid hal qeyb iyo qeyba u kala celina ibnulqayim marka wuxuu le ishkaalay arrintanba leedahay see ilmahan loo qiimeyna ay diyadooda qurcada maxaa diyadan dhexgeliyeyna marka isaga wuxuu leeyahay riwaayo uu xumeydii warinaayo ayaa waxay leedahay buu leeyahay waxaa laga fahmaa buu yidhi ee waxa addoontan cunugan ay dhashay maadaama la siiyey midkan uu qurcada ku helay addoontii maxay u noqonay isaga uma waladay u noqonay addoontii saarad uma waladin ilaa cunug xor ay dhashay uma waladay ninkaanaana ka dhigay marka uma walad umwaladna ma la iibi karo hadhow waa xoroobaysaa kan hadduu dhinto maadaama addoontoodii ou ka saas ka yeelay oo bisababihii ay umwalad ku noqotay qiimihii addoonta marka saddex loo qaybiyo laba qayboodou siinaa nimankan waxaa la qiimeynaa waa hooyada way nacam cunug lama qiimeynaa cunugan waaba xorbee nacam sidee loo qiimeynaa saas ibnulqayim isig uu leeyahay nacam ayb axmed shaakiraa ta tacqiibiyey mee marka laakiin war iska wajiha waay sidaas hadda ibnulqayim u wado wa ilaa cunugan xor waaye waana la qiimeynaa waa waa dhib badan yahay ishkaal aada u weyn waayahay fadukira dalika linabiy sal ll ly slam nabiga loo sheegay arrintaa fadaxika waa qoslay nabiga xataa badad nawaajiduhu ilaa goosdambeedyadiisu ay muuqdeen yani waa qoslay macnaha waa u qiray camala laga waran xadiidkan marka laakiin nasaa-i wuxuu dhihi doonaa alsawaabu anahu mursalun sida sawaabka waa mursal riwaayadan marka hadda isaga ibnulqayim wuxuu leeyahay cabdikhayr zayd bin arqam waa soo gaaray bal caliyuu soo gaaray cali bin abi aalib buu soo gaaru ka wariyay cabdikhayr xadiidka weysaqaadka waa ka ka warinaya sunanka marka wuxuu yidhi wax oo irsaal ama inqidaac meeshaan ma yaalo allaahuma in la yidhaahdo meeshii nebiga ku qoslaayey ma joogin cabdikhayr illa waa taabici dhinacaas ilaa xadiidka dhanna ma ogtahay marfuucnimadiisu wuxuu ku xiran yahay taqriirkan ilaa nebigaa u qirayda waay waxa uu ku xiran yahay inuu nebiga u qiray markaas cabdikhayr ma joogaa ma joogo zayd inuu ka wariyeyna ma sheegin zayd bnu arqam allahuma saas in la dhaho ma ahani bayhaqi isaga wuxuu yidhi hada alxadiidu mima yucaddu fi afraadi cabdiلrazaaq can sufyaan aلthawriy waqad dakara الbukhaariyu xadiida cabdiلrazaaq xayثu qaala can cabdi khayri wakaأnahu lam yacuddahu maxfuuda imaamu اlbukhaari marka riwaayadan cabdi khayr maxfuud maku tirinin taariikh اlkabiirka marka xadiidku sida nasaa-ina waxuu rajaxaa riwaayada mursalka ah taasaana xoog badan wabihi qaala akbaranaa caliy bnu xujrin qaala akbaranaa caliy bnu mushir can اlأjlax wahuwa ajlax bnu cabdillaahi bni xujayah abu xujayata alkindiy saduuq shiiciy can الshacbiyi qaala akbaranii cabdullaahi bnu abilkhaliil alxadramiy waa maqbuul can zayd bni arqam ujeedaa hadda marka khilaafka jaa waa bilowda saalix alhamdani can الshacbi can cabdi khayr ajlax can الshacbiyi can cabdillahi bn abi اlkhaliil can zayd bni arqam qaala baynaa naxnu cinda rasuuli اllahi sal ly slama ataahu nafarun baa u yimaadeen yakhtasimuuna fii waladin ku doodaayo waqacuu calaa imra'atin fii duhrin naag ku dhaceen duhri ku jirta wasaaqa alxadiida wuxuuna ka dhigay marka dadkan inay nebiga u imaadeen tii hore caliyay u tageen wabihi qaala akbaranaa cmr bnu caliyin qaala xadaanaa yaxyaa can اlأjlax can الshacbiyi can cabdillahi bn abi اlkhaliil can zayd bni arqam qaala kuntu cinda الnabiy sal l slam wacaliyu radia allahu canhu ywmaidin biاlymn calina yamanow jiraa faataahu rajulu nin baa u yimid faqaala shahidtu caliyan cali baan goobjoog u ahaa utiya fii halaaثati nafarin loo keenay iddacow walada mra'atin bay sheegteen faqaala caliyun liaxadihim midkoodu ku yidhi tadacuhu lihada kan ma ka tegey faabaa waa diiday waqaala lihada tadacuhu lihada kan mauga tegey tadacuhu lihada midkaan ma uga tegaysaa ayuu yidhi waa diiday haddana tadacuhu lihada kan kaluu ku yidhi faabaa waqaala lihada tadacuhu lihada faabaa qaala caliyun radia allahu canhu antum shurakaau mutashaakisuun idinku waxaa tihiin dad waxwada leh oo ismuransan wasa uqricu baynakumaa idin qori tuura qurcaduna wixii dadkii xuquuqdii wax kaloo lagu kala rajaxo haddii la waayo oo ay xuquuqdaani u siman yihiin una kala go-i karin qurcada unbaa lagu kala saaraa jumhuuru ahlilcilmina qurcadu waa ictibaariyaan laakiin waxaa lagu itibaariy waxaa lagu ictibaariyaa cinda tasaaxumi alxuquuq waxaa lagu kala saaraa markay xuquuqdu isciriiriso wixiina aan la kala qaybi karin xanafiyada iyaga ma ogola oo waxay leeyihiin qorigan caqliga ku jira maxay tahay isaga oo qof usa dad u kala saaraan maa meel kaley la aadeen marka qorigaa wax kala bixinayo lama dhihin moogtahay qorigaa caqli ku jira ee lama dhihin qurcaduna qur-aanku saddex nebi baaba ku dhaqantay oo nebiyullaahi zakariya maryam muxuu ku qaatay wamaa kunta ladayhim id yulquuna aqlaamuhum ayuhum yakfulu maryama wamaa kunta ladayhim id yakhtasimuun fasaahama fakana min almudxadiin nabiyullaahi yuunus isagana qurcaa lagu tuuray rasuulkana sal ll ly slam marka uu naagihiisa mid kamida uu safar u wadaayo waa u qori tuuri jiray faayukum asaabathu lqurcatu midka ay qurcadu ku dhacdo fahuwa lahu asaga iskale wacalayhi korkiisana huluhaa adiyatiba ah fadaxika rasuulu llahi sal l slam xataa badad nawaajiduhu wabihi qaala akbaranaa isxaaq bnu shaahiin wahuwa alwaasitiyu qaala xadaanaa khaalidun huwa طaxaan can الshaybaaniyi wahuwa abu isxaaq sulaymaan bnu abi sulaymaan fayruuz can الshacbiyi can rajuli min xadramowta can zayd bni arqam qaala bacثa rasuulu lahi sal l slam caliya clى اlyman fautiya bigulaamin baa loo keenay tanaasaca fiihi halaaatun ay ku doodeen wasaaqa alxadiid khaalafahum salamatu bnu kuhayl ayaa khilaafay qaala wabihi qaala akbaranaa moxamed bnu bashaar qaala xadaanaa muxamedun waa gundar qaala xadaanaa shucbatu can salamata bni kuhayl qaala samictu shacbiya yuxadidu can abi lkhaliil aw ibni abi lkhaliil waa ka marka irsaalka ana halaaata nafarin ishtarakuu fii tuhrin fadakara naxwahu walam yadkur zayda bna arqam ma sheegin walam yarfachu mana koryeelin nebiga ma gaarsiinin qaala abu cabdiraxmaan hada sawaabun mursalkaa sawaab amar ayuu yihi hada sawaabun wallahu aclam ahlu cilmiga marka masaladan waa isku khilaafeen marka mas'ale ishkaal badan weyn qurca nasab ma ku sugnaa karaa isxaaq bnu raahuya wuxuu ku tegay ilaa hubuuti الnasabi biاlqurcati isxaaqa ku tegay wa qaala wuxuuna yidhi huwa الsunnatu fi dacwa اlwalad wuxuu yidhi waa sunno ilmo marka laysku sheegto sunnadii sidaan waayuu lehay imaamu shaa wakana shaaficiyu yaquulu bihi fi lqadiim imaamu shaafici qowlkiisii hore sidaasuu ahaa wa ama alimaamu axmed fasu'ila can hada alxadiidi baa la su-aalay farajaxa xadiida alqaafati imaam axmed xadiidkaana la su-aalay wuxuu ka rajaxay xadiidka qaa'ifka ayuu calayhi kan ka rajaxay qaa'ifka waa soo socdaa inuu qaa'if kala saaro ayuu rajaxay kaasaas xoog badan buu yidhi kan waa marjuuxuu ka dhigay wa qaala wuxuu yidhi xadiidu اlqaafati axabu ilaya ibnulqayim intaasuu sheegay zaadulmacaadka qowlka jadiidkaee shaafici laftiisa de qurco waxba laguma lagu nasab inaan laguma lagu sugaayo qaa'ifka unba qiyaafaa la aadaya ibnulqayim marka wuxuu yidhi wahaahunaa amrun meeshaan arrin ayaalla buu yidhi axaduhaa dukuulu اlqurcati fi اnasab qurcadu inay nasab soo gasho waathaaniina taqriimu man kharajat lahu اlqurcatu huluhay diyati waladihi lisaaxibihi taqriim iyo nasab oo lagu sugo labadaasa isdhinac taalla wa ama alqurcatu faqad tustacmalu marka wuxuu yihi qurcada waxaa laga loo isticmaali karaa cinda fuqdaani murajixin marka la waayo wax wax lagu rajaxo marka la waayo qurca la isticmaalaa siwaahaa iyada kasoo haray maxay noqon kartaa murajaxaas kale min bayinatin aw iqraarin aw qaafatin fiirde maalan waxaa la waayey markaati waxaa la waayey iqraar waxaa la waayey qaafa qaa'ifkii waa kala sooci waaye waxaan ma aqaanu yihi markaas yacni intaas waa qaraa-in marka la waayo murajaxaad qurcada waa la isticmaalaa uu yidhi walaysa bibaciidin baciid ma ahan buu yidhi tacyiinu lmustaxiqi bilqurcati midka ilmahaas mudan ama nasabkaa in la siiyo ay tahay qurco in lagu tacyiiniyo baciid ma ahan buu yidhi ibnulqayim waayahay fii hadihi lxaal xaaladan id hiya gaayat lmaqduuri calayhi inta la awoodaayo waaba intaas wax kale lama awoodo id aayat id hiya gaayatu lmaqduuri calayhi min asbaabi tarjiixi اdacwa walahaa dukuulun fiiri marka wuxuu yihi qurcadu waxay dukuul ku leedahay fii dacwa alamlaaki اlmursala waxyaabaha ay dadka mutaan oo sii daysan qurco waa lagu kala saari karaa alatii laa tahbutu bqariinatin walaa imaaratin walaa amaaratin yacni wax aan calaamad iyo qariino aan lagu sugi karin ama lagu dabdi karinaa qurco lagu kala baxaa buu yihi nacam fadukuuluhaa fi nasabi nasabka inay soo gasho aladii yahbutu bimujaradi shabah yacni nasab lagu sugi karo ekaansho ou qof yihaaha hebelka ninkaana uu egyahayba haddii lagu sugi karo bimujaradi shabahi اlkhafiyi weliba shabah qarsoon waayo qaa'if marka loo baahanayo waxaa qarsoonaaday wailaa shabah uu nin walba u jeedo dadka dhan fahmi karaan maahan haddii marka bimujaradi shabahi alkhafiyi almustanadi ilaa qowli lqaa'ifi loo cuskaday in nasab lagu sugo in marka ay qurcadu soo gasho owlaa wa axraa buu yihi marfahiy owlaa wa axraa zaadulmacaadka saasuu ku yidhi juska shanaad laakiin wuxuu yidhi ishkaalkii waxaa ka qaa'im ah taqriimka ishkaalka taqriimkana tahdiibu sunanka uga hadlay sidii hadday aan sheegayn ayb marka masaladaas sidaasay ay taasay leedahay baabu lqaafati jamcu qaa'if waay qaafada kuwa wax hidda-soocyada ah kuwa marka yacni dadka say isugu eg yihiin iyo kala soocsooci karo waagii hore adda waxaan hadda jiray ama technologygaan hadda jirta ma jiri jirine dadku qofka un xagguu ka fiirinaa xagguu ka fiirinaa xagguu ka fiirinaa ninkaana u egyahay buu leeyahay laakiin hadda marka waxyaabahan hadda marka d n a-ga oo kale haddii la isticmaalo waa lagu kala sooci karaa waayo d n a-gu yacnii hidasidaha ugu yar oo marka yacnii isaga laftiisa waa un hid hidasido waay hidasidahaas marka ayuu taxdiidinaa marka dadka ku kala taxdiidina booskii marka qaa'ifka d n a-ga waa geli karaa nacam bal waxaa laga yaabaa inuu isaga uga sii dhawaadaba nacam qaa'ifka inuu kan kan uga sii dhawaadaa laga yaabaa ayb laakiin marka uu d n a-ga la isticmaalayo waa goorme waa markii kanna uu xaq yeela kara kanna xaq yeela kara laakiin waaxid zaani ah iyo mid firaashkiisii hadday ilmo ku doodaan firaashka lee la siinaya wax d n a la aadi maayo ninkan firaashka hadduu isaga anfinaayo isagay u taallaa wuu anfi karaa licaanowna ku anfina dadka qaarkood labadan qof kanna kanuu sheegtay kanna kanuu sheegtay waxay leeyihiin marka d n a ha loo diray kanuu d n a-gi soo sheegay ilmahaasaa qaadanayo saas uma fududa wabihi qaala akhbaranaa qutaybatu qaala xadathana leysu can ibni shihaabi can curwata can caaishata qaalat ina rasuula اllahi sal l slam dakala calaya waa ii soo galay masruuran isagoo la farxad geliyey faraxsan tabruqu asaariiru wajhihi wejigiisa jiitimadiisa ay iftiimayso yani wejigiisa jiitimooyinkiisa ay iftiimayaan asaariir marka waxaa weeyaan khuduudda qofku markuu wejigiisa yani calaamadaha diilimaha ku yaalla wey khuduudun tajtamicu fi lwajhi wa tankasir marna waa baaba-e marna waa imaanaya qofku weliba markuu wejiga kor saas oo kale oo ugu qaado indhaha kor oo ugu qaado khuduud ayaa meeshaas ka soo baxaysa iyadoo meesha ay ifayso fa qaala wuxuu yidhi alam taray miyaadan arkin nuuntiyaa laga gooyay alam taray tarayna ayay ahayd ayb alam taray miyaadan arkin ana mujazizan mujaziz nadara ilaa zayd bni xaaritata iyo usaamata ayuu fiiriyey faqaala waxau yidhi ina bacda hadihi alaqdaami la min bacdin gomodahan qaarkood qaarka kale ka ahaadeen weliba wejiga waa u daboolnaay wejigooda ma arkin lugaha bisow ka arkin rasuulka marka muxuu ugu farxay zayd mawlihiisuu ahaa usaamana waa madoobaa zaydna aada u caddaa marka dadka qaara waxay dhihi jireen ninkan cad ninkan madowso u dhalayn xoogaa waxa saasoo kale muuji jireen marka maadaama ninkii qaa'ifka ahaa isagoon u jeedinba uu markhaati u furay waa farxad gelisay arrintaas nebiga sal l slam wbihi qaala akhbaranaa isxaaq bnu ibraahim qaala akhbaranaa sufyaanu can الzuhriyi can curwata can caaishata radi allahu canha qaalat dakla calaya rasuulu اllahi sal l slam data ywmi masruuran faqaala ya caaishatu alam taray ana mujazizan اlmudlijiy dakla calaya wacindii usaamaة bnu zayd fara'aa usaamata bna zayd wazayda wacalayhimaa korkooduna qadiifatun ay tago waqad gadayaa ru'uusahumaa madaxyadoodana ay dabooleen wabadad aqdaamuhumaa lugahoodiina gomadahoodiina ay muuqdeen faqaala hadihi aqdaamu waaye bacduhaa min bacdin ayb ayb baabu islaami axadi الزawjayni wa takyiiri اlwalad halkaan ha joogo xoogaa kan hadal yar u baahnay hada akhiruhu wallahu aclam wslى اllahu wslm عlى nabiyina mxamedi waalihi وasxaabih